fay labadii hab ee laysku khilaafsanaa ee iskuna khilaafsanaayeen dhinacyada ma wada faraxsan yihiin mase laga gudbay dhibaatadii ka taagnayd nooca doorasho ee soomaaliya ka dhici doonta sannadka dambe su'aashaas iyo qaar kaleba waxaan weydiiyey cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan mas-uuliyiinta bulshada rayidka ee muqdisho dhowr siyaabooda loo arkaa waa mare horta dadka soomaaliyeed aaday u niyad jabsanaayeen madaxdii markii ay tobaneeyo cisho ishor fadhiyeen oo ay wax soo saari waayeen aad ba arrintaasi dadka u niyad jebiyey marka haddii ay halkaas laga gudbay ay wax ku heshiiyeen waa taasi horta waa waa waa waa guul waaye waa waxaan umalaynayaa dadka badankoodu inay soo dhaweynayaan dhinacaas dadku way way kasoo dhaweynayaan dhinaca kale waxaan sida la isugu dhafayo ayaan wax aaraa-a laga haysanin madaxduna muxuu ahay arrintaasi ma aysan sheegin sida loo samaynayo oo weli xataa inaysan isku raacsanayn ayaa dhici karta marka dhinacaa dambe oo hawsha meelmarinteedii ama fulinteediina mugdi badan ayaa ku jira labadaas jawi ayaa dadku ay u dhexeeyaan waxaa kale oo dadka qaar ay qabi karaan in muxuu ahay madaxdu xoogaa u u beenguureen oo ay rabaan inay yani wejidadaha iska ilaaliyaan oo saacadihii ugu dambeeyey ama culayska ugu saaray ama iyagu ay yidhaahdeen hadhaweyta gadaal ka diidi doontaa bal hadda maaragta iska dhammeen marka saddexdaas arrimooda loo dhexeeyaa inta badan laakiin inay wax ku heshiiyeen waa waa waa arrin wanaagsan waa anaan soo dhaweyneynaa anaga maxay kala yihiin nidaamyadan leeyahay waa waan soo aragnay nidaamka afar dhibic shan sida uu yahay waa mid lagu soo jiray kii degmooyinkana waa mid hadda cusub oo soo baxayba marka labadaas nidaam see bal yihiin haddaad dadka usoo koobta sida ay noqonayaan labadaas system horta marka ugu horeysa labaduba waxa weeyaan waa kumeel gaar midna midna rasmi ma aha marka hadda waxa colays ka imaanaya laba arrimood oo kumeel gaar ah oo intooda badan laga yaabo inay isdiidan yihiin ayaa la rabaa in lasu waxfajiyo yacni degmooyinku waxa weeyaan waa meesha loo socdo laakiin waxaa ka horeeya in muxuu ahay axjaab la sameeyo waxaa ka horeeya hay-adihii doorashooyinka iyo waxyaabahan hadda la isku inqilaabsan yahay dadkoo la heshiisiiyo amnigoo la hagaajiyo duruufo badan ayaa ayaa ka horeeya oo la rabo in madaxdu ay ka wada shaqeeyaan midkood keligood ma keeni karo inay ka wada shaqeeyaan oo shacabka ka dalbaan taageero ayaa loo baahan yahay arrintan muxuu ahay afar dhibic shanna muddo shan iyo toban sanaha lagu soo lagu soo socday dad badan oo aan doorasho laga yaabo inaysan wax ku heli lahaynna waxbay ku heleen marka hadda waxa loo baahan yahay waxa waaye si qunyar sacaba in hore loogu guuro dadkoo wada socda dadka oo wada socda oo muxuu ah mataqaanaa aan khilaaf cusub iyo dagaalo iyo waxaa laga fogaanayaa waxa waaye dadka inay dagaaladii colaadii wax ku celin kara in laga fogaadaa loo baahan yahay marka madaxda waxaa laga rabaa dadkii oo wada jira in ay horay ugu sii socdaan waxaa kaloo aada loogu baahan yahay nidaamka doorashada wax wax kataraya inaan hadda samayn wax wax kataraya dadkii oo heshiisa oo muxuu ah hore u wada socda oo muxuu ahay higsanaya in doorasho qof iyo iyo iyo muxuu ahay cod ah ay ayaa la rabaa oo aan dadka hadda la bargoynin qaar la niyad jegin qaar xuquuq la siiyey oo shan iyo toban sana ay ahaayeen aan laga qaadin marka arrintaasina waxa weeyaan waxay u baahan tahay madaxda kaliya inay go-aan ka gaaraan maahayn dadka soomaaliyeed oo dhan inay maaragtay arrintaasi loo abaabulo siday u taageeri lahaayeen siday talo ugu yeelan lahaayeen kaas wuxuu ahaa cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan mas-uuliyiinta bulshada rayidka ah